bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal idaacadda islaamiga al andulus waxay waraysi gaar ah la yeelatay waaliga ulaislaamiga ee hiiraan sheekh guleed abuunabaan wareyntii sheekhna alwaali ku soo dhowow idaacadda islaamiga al andulus aad baan u dhowahay maxamuudow jasaaka allahu kheyran sheekhana alwaali ugu horeyntii su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay sheekhana shalay iyo maanta qayba ka mid ah wilaayada hiiraan gaar ahaan dhanka bari waxaa ka dhacay dagaalo culus dagaaladaasi bal xoog naga sii bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilah wkafaa wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala allahu tabaaraka watacaala walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun qaala tabaaraka watacaala inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wayowma yaquumu lashaad maxamuudow ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala waa sida aad u sheegtay shalay iyo maantaba waxa ay dagaalla ka socdeen u dhexeeya xaqa iyo baadilka ama ahalka xaqa iyo baadilka ahalkiisa deegaano u dhexeeya bula burde iyo halgan taqriiban dhul u dhowdhow meesha loo yaqaano beero yabaal dhulkaasay ka socdeen dagaaladu waa tahay sheekhana marka dagaaladan shal iyo maanta dhacay khasaaraha ka dhashay xogta wilaayadu ay ka haysa muxuu yahay maxamuudow dagaalada khasaare badan baa ka dhashay cadowga dhib badan baa ka soo gaaray hadday tahay naf iyo hadday tahay maal guud ahaan cadowga hadda inta annaga aan xaqiijinnay suuragalna ay tahay in ay ka badan karto waxa gaaray waa toddobaatan iyo shan dhimashaya isugu jira dhaawac oo dhimashadu ay tahay inta annaga hadda aan ogaanay labaatan iyo siddeed dhimasho ah bay hadda marayaan inta kalena waa dhaawac hub khaniimo oo laga qaatay waa jira gaadiid oo dadka mujaahidiinta gacantooda soo galay waa jira mid laga gubay waa jira marka inta hadda ay ogaatay wilaayada islaamigu waa intaas cadowga waxaa soo gaaray khasaaro ilaahay subxaanahu watacaala uu ku riday oo uu u mariyey gacmaha mujaahidiinta caawa aan isla hadlayno goobihii shalay maanta lagu dagaalamay yaa ku suuna gacanta ku haya guud ahaan maxamuud goobihii lagu dagaalamay say u dhan yihiin iyo kuwa u dhowdhowba waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta cadowgu goobaha hadda ilaa shala dagaallada ay ka socdeen ilaa afar goobood bay ahaayeen dhammaantoodna u dhow deegaanka loo yaqaano beero yabaal oo ah qaybta hadda weliba bariga u badan dagaalka wuxuu u badan yahay bariga laamiga intuba ilaahay subxaanahu watacaala cadowga waa uu ku jibiyey dhammaantoodna meelihii ay horey ugu imaadeen iyo meelo kasii fog bay gaareen intii carartay intii dee dhimatay ama meesha ku bakhtidayna bakhtigooda meelihii buu yaallaa qaybo ka mid ahna ayagaa qaatay allahna ku mahadsan subxaanahu watacaala waa tahay sheekhana waxaan la soconnaa wilaayada hiiraan aad waaliga ka tahay waxay ahayd wilaayadii ugu horreysay ee garguurta laba sanno ka hor xamlada duulaanka uu ku soo qaaday kuna jabay bal xamladii hore iyo duulaanadan cusub oo shalay maanta dhacay maxaa farqa u dhexeeya maxamudow waxaa la dhihi karaa markii la fiirsho xamladii hore iyo midda hadda maanta ah dhinac markii laga fiiriyo waa isku mid dhan markii laga fiiriyana wax badan bay ku kala duwan yihiin dhanka isaga midka yihiin labaduba waa laba xamlo oo shaytaani ah waa laba xamlo oo xaq la dirir ah waa laba xamlo oo dadkii la baabi'inaya cadowga saliibiga ah iyadoo loo adeegaya dadkii soomaaliyeed wiilashii soomaaliyeed inta caqliga laga xaday ee sharaftoodii lagu dheelayo naftoodii la baabi'inayo maalkoodii la baabi'inayo dadkii aan wax garanaynin oo dhan ee la khalday oo halkaas waxay isaga waafaqsan yihiin kulli waa wax wada adeegaya ibliis waxaa kaloo labadaba isku waafaqsan yihiin oo kale waxay ahaayeen laba xamlo oo aan labadaba wax qorsho a lahayn tii horena qorsho ma lahayn tan maanta ana qorsho ma lahan waxa ay ku kala duwan yihiin marka waxaa weeye cadowgu waagaas wax un baa jiray tabar ah hadday tahay saliibiga caalamiga ah iyo wixay ka helayeen hadday tahay ayaga iyo isku duwnaantoodii xoogaa un wax un baa la dhihi karay waxbaa yaro jiri karay ama maanta tan waxa ay ugu duwantahay waxaa weeye ayada oo waxaasoo dhan ay zero yihiin hadday tahay dhanka caskariga ayaga gudahooda kuwa hadda riddada oo soomaaliya maanta jooga hadday tahay macnawiyaadkooda ciidankooda ama madaxdooda macnawiyaadkooda intuba markii la isku daro hadday tahay dhanka iqtisaadiga dhanka siyaasiga dhanka caskariga ah maanta marka waxaan waa wax naflacaarinimo ah oo dadyowgii shalay dagaalamayey ama la maran habaabiyey la khalday maanta waxaa laga yaabaa shalay markay ahaayeen boqolkiiba siddeetan ama boqolkiiba toddobaatan maanta boqolkiiba toban ma dhamo waxa hadda ku waafaqaya macnaha xamladan waxaa la dhihi karaa waa xamlo aan waxba ku dhisnayn oo khiyaali ah oo been ah aanna rajaynayna insha allahu tacaala inayba afjarantay waa tahay sheekhana su-aasha xigtaan ku weydiinaya waxay tahay deegaanka booco waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen hogaanka dhaqanka beesha xawaadle fariimo adag ayay ku direen duulaanka cusub ayay kaga hadleen arrintaasi ka waran wilaayada maxay ka leedahay maxamuudow kulankaas wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan waa kulan ay isugu imaadeen ama isugu yimaadeen waxgarad aad u tiro badan oo ka wada dhashay beesha xawaadle oo aan cidna aysan ka maqnayn wuxuu ahaa kulan wakhtigiisii iyo makaankiisii labadaba ku soo aaday buu ahaa wuxuu ahaa kulan mubaarag ahoo barakaysan wilaayadana kulankaas waa bogaadinaysaa waana soo dhoweynaysaa waa kulan aan ku faraxsannahay sida aad maqlaysay qofkii qaymeeya kulankaasu waxyaabihii dadkaasi khiyaarta ama odayaashuhu meesha isugu yimid ay taargadgareeyeen ilaa afar qodob baa la dhihi karaa baa lagu soo dhadhaweyn karaa odayaashu markii saddex maalmood buu kulanka socday inta aan xog ognahay kulankaasu waxyaabihii ay kaga hadleen marka wuxuu ahaa maxaa sideeda beesha aan maanta matelna annaga oo aan meesha u fadhinay leannu dadka waxaa matala soomaalidu waxay tidhaha middi waxaa laga qabtaa meesha ay miirka ka qabto waa daabka ee dadka maanta waxaa matala dadka islaamnimada waxa ay tafahmaya dadka fahmaya maslaxadooda meesha ay ku jirto hadday tahay mid adduun iyo hadday tahay mid aakhiro marka dadka dadka matalay bay dadkaanu ahaayeen dareenkooda iyo dadnimada ay muujiyeenna waa waxaan ku faraxsannahay oo runtii ay ku matalayeen beesha ay matalaan ay ku matalayaan dadka muslimiinta lanna muslimiinta ka jasadin waaxid waa isku mid ma rabno annaga beelbeelaha soomaaliyeed ka mid ihi in xumaani ay gaarto qof qof kamid muslimiinta kamid in xumaan gaarto ma rabno dadkoo dhan inay wadaagsadaan baan rabnaa afarta qodob marka waxay dhaheen maxaa xawaadla dan u ah waa beel weyn xawaadle magac weyn gobolka hiiraan iyo meelo kaleba degan macruuf ahoo la yaqaano qadiimana u jirtay maantana jirta berina jiri doonta waxay dhaheen xawaadle dantiisa xaggee ku jirtaa waxay ku jirtaa shareecadooday ku jirtaa islaamnimaday ku jirtaa iimaanka ku jirtaa waa mowqif aad u fiican wilaayadana ay runtii aad u soo dhoweysay qodobka labaad oo odayaasha niqaashkooda ka midka ah wuxuu ahaa fariin ay u direen si guud beesha xawaadle oo ay leeyihiin war ikhyaaray dad yahow magaca leh waxaan idin khaldaya waa dad qandaraaslayaal ah ama ha idinka dhasheen ama ha idinka fogaadeene dadkaan idin khaldaya waa dad aan adinka wax dana idiin hayn waa dad danahooda ayaga idinka dhex goobanaya waa dad wiilashooda aysan dhimanayn waxa dhimanaya waa adinka waxa muxuu ahaa dhaawacmaya waa adinka waxa qaxaya waa adinka waxay taabteen wixii dhabta ahaabay dadkaas dareensiiyeen iyo qof wax fahmaya oo garasho leh wixii uu garan lahaa xagga kale waxay ka hadleen maxamuudow dhibaatooyinka ay samaynayeen nimanka cadowga ahoo ka dhashay cidda mila ninka la yidhaahdo cali jeyte iyo waxyaa wararka ay ku hadleen bay ka jawaabeen oo yidhi annaga waxaan rabnaa dhulka uu shabaab joogo dadka jooga oo xawaadle waa inay meesha ka baxaan annaga dadkan waa dadkii aan ka dhalannay xawaadlaha annaga ah waa dadkeenni waa u danqanaynaa wanaaggooda aan ku farxaynaa xumaantoodana waa ka naxaynaa meesha uu cali jeyte iyo ay leeyihiin sanbaloolsha ha la banneeyo ha laga qaxo horta abaar baa la joogaa ilaahay subxaana watacaala nasrigiisa iyo naxariistiisa hana siiyo dadka waxay ku soo hoobteen sida odayaashu u sheegayeen aad maqlaysay waana runtood dhagaxa gaduudan meesha loo yaqaano dadku waa ka imaadeen adduunka waa laga yimid dadku waxay isugu imaadeen webiga ummadda intaa la eg oo abaarta joogta oo baad iyo biyo intaba usoo doonatay webiga waxay dheen meesha banneeya yacni tusaale intaasaa ugu filnay dadkaasay u jawaabeen oy la hadleen ooy u sheegeen ayagana inaysan dad matelin cadow ilaahay inay yihiin dadkana ay ugu degeen oy dheheen war waxa aad daba joogtaan oo idiin sheeganaya dhalashada waa kuwaas ka digtoonaada yaani warku waxba kugu dheeraynay wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan waxaana ugu kabaynaa aad baad u mahadsantihiin odayaashii isu yimid wax fiican baad samayseen ka islaamnimo ahaanna waa idinkugu faraxsannahay ka qaraaba ahaan iyo wadadhalash ahaanna waa idinkugu faraxsannahay ka mas-uuliyad ahaan iyo ka wilaaye ahaanna waa idinkugu faraxsannahay waana idinku taagaraynaa waana idinkugu ducaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala kaashada dadkiinna cidnaha ugu dambaynina dantiinna cidnaha ugu dambaynina mas-uuliyadda idiintaa la dareema meesha aad ka wadaanna ka sii wada ka dhacsada cadowgiinna cadowga kala reebaya oo tusaalaha maxamuudow kuu muuqdo wixii dhacay oo aad arkaysay maanta meesha ka dhacay ama shala dhacayay ninkii abaabulay oo yimid yurub buu jiraa maanta yacni dadkan waa in ay fahmaan ummadooda wax meesha ku dhammaanayo yaalayaalla waa wiilal xawaadle oo la soo khalday dariiqay ku dhinteen waa dariiq dulmi iyo gardarro ah marka odayaasha marka waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin abaalkiinana allaha weyneeyo dariiqa allaha idiin hagaajiyo hawsha aad ku socotaan hore uu socdo marka shirkaas sidaasaan u bogaadinayna maasha allah jazaaka allahu khayran dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa waaligii walaah saamiga hiiraan sheekh gulid abuunabhaan oo waraysi gaara idaacadda andusa la yeelat sheekhana allah ku barakeeya allahna ka ajir siiye fursadda qaaligana siis maxamuudow waa mahadsan tahay adiga iyo bahda iclaamka oo khaasatan idaacatu andulus iyo afraaddeeda aad baan idinkugu mahad celinaynaa dadaalkiina iyo juhuuddiinana allah idinka ajir siiyo